isagoo maanta saxafiyiinta kula hadlayay madaxweynaha maamulka galmudug maxamed axmed caalin ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad doonaya inuu soo socdo khilaafka ka dhexeeya maamulka galmudug waxa uu sheegay dadkaasi inay kasoo horjeedaan in la dhammeeyo khilaafkaasi islamarkaana ay ka faa'iidaysanayaan in marna mar walba uu jiro khilaafka ka dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug aan gadis doonaano wixiina xasilinaya afar sano ka badan ayaa galmudug aadaadideeda dhismaheeda lagu jiray saddex sanay soo dhisnayd madaxweyney lahayd waa dhammaada waktigii madaxweyne kalaa la doon in waxaanu sugaynay horumar iyo waxqabad rasmiya la gaaro laakiin in laydinku qanciyo ma suurtageli karta inaan kor u soconne aan hoos ku laabana in laydu yidhaahdo waa waxaan aqliga geli karin madaxweyne maxamed axmed caalin ayaa wuxuu ugu baaqay shacabka ku dhaqan deegaanada galmudug inay ka faa'iidaystaan dadaaladay waddo dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya oo ay ku doonayso inay ku dhammayso khilaafka soo kala dhex galay mas-uuliyiinta maamulka galmudug dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay waday dadaallo ay ku doonaysay inay ku dhammayso khilaafaadyo muddooyinkii ugu dambeeyey soo kala dhex galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maxamed kaafi sheekh abuukar barta internetka shabakadda ceegaag online magaalada muqdisho